بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين وصلى الله وsلم على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الوجه الثاني miن أwجه xtىa xatىa أwجهdeeda wejiga labaad wejiga koowaad muxuu ahaa inay noqoto jaaro waxa ay jaree ama isim sariixa ha noqdo ama isim muأwal ha noqdo markaana waxay faa'iideydaha niri sida khaalibka ah ama khaayo ama tacliil waxaana khayru khaalib ah inay istihna faa'iideydo alwajhu الثaanي min awjuhi xatى an takuuna xarfa caطfin wejiga labaad waa inay xarfu cadaf noqoto khilaafan lilkuufiyiin annagoo kuufiyiinta ku khilaafayna oo waxay aaminsan yihiin xataa xuruufulcadfi inaysan ka mid ahayn xataadaasoo tufiidu faa'iidaynaysaa tufiidu baa idiin qoran soo maaha mase yufiidu baa idiin qoran xataadaasoo tufiidu faa'iidaynaysa muطlaqa aljamci sida waawdii oo kale muطlaqu اljamci u faa'iidaynaya macطuufka iyo macطuufu calayhiga inay xugunka wadaagaan oo aysan faa'iidaynaynin tartiib waatana wuxuu yidhi min gayri tartiibin walaa maciyatin cala alasaxi ma faa'iidaynayso tartiib maciyana faa'iidayn mayso tartiibka oo loola jeedo in macطuufu calayhiga xugunka uu kaga horeeyey macطuufka ma faa'iidaynayso sidoo kalena macyana faa'iiday maydo macطuufka iyo macطuufu calayhiga xukunka isku mar inay ku ahaayeenna laga faa'iidaysan maayo sida waawdii oo kale idan macطuufka inuu dembeeyey oo macطuufu calayhiga uu horeeyey xataadu faa'iiday mayso tartiibka kayrkiisna faa'iiday mayso oo ah inuu macطuufku xukunka ku horreeyey macطuufu calayhiguna uu ku dembeeyey macyana faa'iiday mayso oo ah labadooda macطuufka macطuufu calayhiga isku mar inay xukunka ay ka ahaayeen ayadana faa'iiday mayso calى اlaصaxi kalwaawi fii daalika wahiya iyadu kalwaawi waawday kala mid tahay fii daalika arrinkaas oo ah ifaadaةu muطlaq aljamci ilaa ana almacطuufa biha hase ahaatee waawda waxay kaga duwan tahay ilaa ana almacطuufa biha ay bxataa xataa macطuufkeeda macطuufkan maxaa laga wadaa macطuufka dambe macطuuf calayhiga laga hadli maayo ilaa ana almacطuufa biha bxataa xataa midka ka dambeeya oo taabica ah mashruuط biamrayni laba arrimood baa loo sharطina axaduhumaa wuxuu yahay an yakuuna macطuufkaasi bacdan waa inuu ahaado min almacطuufi calayhi macطuufu calayhiga qayb ka mida waa inuu yahay imaa xaqiiqatan aw xukman xaqiiqa ahaan waa inuu macطuufu calayhiga qayb ka mida uu yahay ama xaqiiqa ahaan uga mid ma aha ee xugun ahaan buu uga mid yahay kamaa sayaati sida imaan doonta waa shardiga koobaad walamru haani arrinka labaadna an yakuuna almacطuufu biha macطuufka xataa gaayatan lahu ay lilmacطuufi calayhi macطuufu calayhiga waa inuu gaayo u yahay meesha uu ku dhammaado figta u sarraysa waa inuu yahay kasharafi sida sharaftoo kale meeqo shardi uu sheegay laba shardi in macطuufku uu yahay bacdan min almacطuufi calayhi waa shardiga koobaad iyo shardiga labaad oo ah inuu macطuufku gaayo u noqdo macطuufu calayhiga naxwu qowlika waa adigoo yidhaahda maata annaasu xataa alambiyaau dadkii way dhinteen xitaa ambiyadii way dhinteen miihaalkan shardigii labaad buu miihaal u yahay shardigii koobaadna miihaalkiisii waa dambeeyaa ma tartiib buu ku socdaa markaas mase hayru tartiib buu ku socdaa khayru tartiib buu ku socdaa sababtoo ah shardiga hore inuu miihaaliyo kadibna shardiga labaad uu miihaaliyaa tartiib ahaan lahayd laakiin shardigii labaad buu miihaalkiisii soo hormariyey shardigii koobaad miihaalkiisiina dib buu u dhigay marka waa khayru muratab wuuna sheegi doonaa maata annaasu dadkii way dhinteen xataa alambiyaau xitaa ambiyadii alambiyaau marka waa macطuuf annaasna waa macطuufu calayhi faina alambiyaaa ambiyada calayhim asalaatu wasalaam hum ulmacطuufu bixataa xataa waa midka ay cadaftay oo macطuufka ay ku xirtay wa hum ayagu ambiyadii gaayat اnnaasi fii sharafi اlmiqdaar waa figta u sarraysa qiimaha sharaftiisa oo dad ay gaaraan insaan meel uu gaaro oo sharaf ah meesha ugu sarraysa waa in ilaahay uu doorto oo nebi uu ka dhigo ama rasuul uu ka dhigo qaayo ka sarraysa ay ma jirto shardigii labaad marka waa kaas shardigii hore laftigiisana waa ku jira oo ambiyadu waa bacdun min annaas waa qayb dadka ka mida soo maaha binisbati marka loo fiiriyo waxay qaayo u yihiin binisbati marka loo fiiriyo ilaa kamaali annawci اlinsaani jinsiga insaanka kamaalkiisa marka loo fiiriyo kamaalaat ma idin qoran ani laftigiiga waa i qoraa laakiin nusqo waxaa jirta wahum gaayat الnaasi fii sharafi اlmiqdaar biاnnisbati ilaa kamaali nawci اlinsaani kamaalaat iyo kamaal waa isku mid marka marna midna waa jamc midna waa mufradki jinsiga insaanka kamaalkiisa marka la fiiriyo ilaan waxaa jira kamaal muطlaq ah iyo alkamaal annisbi alkamaal اlmuطlaq lilaah allah buu u sugnaaday kamaalka muطlaqa ah laakiin insaanka kamaalkiisu muطlaq ma aha marka loo fiiriyo insaannimadiisa kamaalkiisu meesha uu gaari karaa ugu sarraysahay waa inuu nebi noqdo oo ilaahay inuu nebi ka dhigo ama rasuul waa inuu ka dhigo haddaba insaanka qayb ka mid ahna waa kaamil qayb ka mid ahna waa naaqis sida nebigu yidhi salى اllahu alيyh waalي wasalam kamula min الrijaali kahiir wuxuu yidhaahdee ragga in badan oo ka mid ilaahay kaamil buu ka dhigay way badan yihiin dumarka laakiin nebigu salى اllahu alيh waala ali wasalam dhowr qofood buu ka sheegay kamula min الrijaali kahiir haddaba kamaalkaas nebiguu sheegaya waa kamaal hee nisbi ah kamaalku marka wuxuu u qaybsamaa alkamaal اlmuطlaq iyo alkamaal annisbi insaanka marka kamaalnimadiisu waa kamaal nisbi ah wa cagsihi iyo cagsigiisa gaayatan lahu ay lilmacطuufi calayh macطuuf calayh waa inuu gaayo u noqdo kasharafi sharaf waa inuu gaayo ugu noqdo wa cagsihi sharafka cagsigiisa waa inuu hee gaayo ugu noqdo oo muxuu yahay cagsu sharaf ka danaa'ati liidanaanta gaayadu marka waxay noqon kartaa gaaya fi sharaf waxaa kale oo ay noqon kartaa gaaya fi danaa'a oo sharaftii cagsigeeda ah naxwi qowlika waadoo yidhaahdaa zaarani الnaasu dadkii oo ay soo boqdeen xata alxajaamuun xitaa kuwa wax tooba oo dadka tooba way soo boqdeen oo ah kuwa dadka ugu liita saasuu ula jeeda xata alxajaamuun cid aani soo booqani ma jirto dadka kuwii ugu liitay oo ugu hooseeyey oo xajaamiinta ahaa xitaa way soo booqdeen maata annaasu xata alambiyaana waa maxay dadkii way dhinteen xitaa dadka kuwii ugu sarreeyey oo ugu qiimo badnaa oo ambiyadii ah ayaa geeriyooday faina alxajaamuuna hum اlmacطuufu bxataa waa kuwii xataa lagula cadfay wahum gaayat fi danaa'ati اlmiqdaar miqdaarka liidanaantiisa qiimaha liidanaantiisa waa qiimo aad u liitou leeyahay xajaamnimadu meeshii ugu dambeyday bay xajaamiintu ka joogaan wakalquwati waالضacfi an yakuuna gaayatan lahu lilmacطuufi calayh kasharafi soo muusan dhihin iyo wa cagsihi iyo wakalquwati waضacfi qaayo uu noqon karaa sharafka qaayo uu noqon karaa danaa'ada qaayo uu noqon karaa dacfiga qaayo uu noqon karaa quwada kamaa qaala shaacir sida ninka shaacirka uu yidhi qaharnaakum xata alkumaata faantumuu tahaabuunanaa xataa baniina alasaakira qaharnaakum waan idin awood sheegannay xata alkumaata xitaa geesiyaalkiinnii oo ahaa kuwa idinkugu qiimaha badnaa idinkugu awoodda badnaa ayaan u awood sheegannay fa antumuu haddaba adinku tahaabuunanaa waa naga baqaysiin xataa baniinaa xitaa wiilasheenna alasaakira ee yaryarka ayaad ka cabsahaydiin cabsidii neerkaasay gaartay uu leeyahy marka inay ka cabsadaan waxaa sababay qahriga uu sheegaa inay kula kaceen iyo qasabka iyo awood sheegashada ay kula kaceen baa waxaa ka dhashay inay ka cabsadaan dadka waaweyn oo cabsidu ay soo dhaafto dadkii waaweynaa ee carruurtooda yaryarkaa xitaa ay ka cabsadaan wuxuu yidhi falkumaatu jamcu kimiyin waa kimi oo la jamciyo wahuwa albadal waa geesiga min alkami baa laga keena wahuwa asatru waa qarinta oo maxaa haddaba loogu magacaabay kimi maxaa loogu magacaabay liannahu yasturu nafsahu maxaa yeele naftiisa ayuu qariyaa bidirci waalbaydati wuxuu naftiisa ku qariyaa oo uu ku asturaa marka uu dagaalamaa cabuur bireed iyo koofi bireed dirciguna waa cabuur bireedkii albaydana waa koofi bireedkii waa nin isaga dhan jirkiisa dhan wada qariyey si hubka cadowgu uusan jirkiisa u gaarin falkumaatu gaayatun fi lquwati waa meeshii ugu dambeyday ee awoodda ciidanka meesha ugu dambeyda awooddiisa waa dadkaas geesiya geesiyaalka ah walbanuuna lasaaqiru gaayatun fi اdacfi kuwa noogu tabarta yar ayaa xataa ka cabsatiin uu leeyahay labadiiba marka halkaas ku jamciye wa taquulu fi bacdi اlxaqiiqi bacdiga xaqiiqiga ah waxaad ku leedahay shardigii hore oo ah an yakuuna bacda min almacطuufi calayhi ayuu hadda raba inuu kuu miihaaliyo wa taquulu fi bacdi اlxaqiiqi waxaa leeda akaltu samakata xataa ra'sahaa ra'sahaa waa macطuuf asamakana waa macطuufun calayhi haddaba ra'sigaani waa bacdu min asamaka waana bacdihee xaqiiqi ah ilaan waa qayb oo samakada ka mid ah waa qayb malaayiga ka mid ah haddii la fiiriyo haayadiina haddaba ra'sigaasi muxuu yahay gaayatun fi danaa'a miya mise gaayatun fi sharaf gaayatun fi danaa'a malaa'igii waa cunay xitaa madaxii aan hilibka aan lahayn oo wuxuu galay aan la arag xataa waa qarjijuumsaday uu leeyahay marka gaayatun fi danaa'a wa fi lxukmi waxaa leeda acjabatnii iljaariyatu gabadhii waan la dhacay xataa kalaamuhaa xitaa hadalkeedii baan la dhacay uu leeyahay asna waa danaa'adii waaye marka quruxdeedii jooggeedii waxaasoo dhan waa i cajabiyeen uu leeyahy xitaa hadalkeedii waa i cajab geliyeen lianna alkalaama haddaba kalaamkaani waa bacdun min aljaariya laakiin bacdu xaqiiqiya miya maya waa bacdi xukmi uu leeyahay sabab lianna alkalaama maxay hadalka fii cadami istiqlaalihi binafsihi marka la fiiriyo inuusan keligii meel taagnayn oo uusan madax bannaanayn waxtiyaajihii ilayha inuu jaariyada u baahan yahay ka jus'ihaa qayb ayada ka mida ayuu ka dhigan yahay marka bacdun minhaa ayuu ka dhigan yahay limaa baynahumaa min altacalluqi اlijtimaaliy jaariyada iyo kalaamka waxaa ka dhexeeya xiriir oo ah alishtimaal oo maxaa loola jeedaa liأnna aljaariyata mushtamila calى اlkalaam maxaa yeele gabadhan hadalka ayadaa ishtimaashay yacni waa sifatun lahaa waa sifa iyadu ay leedahay kalaamkaani wayamtanicu waxaan la oggolayn an taquula inaad tidhaahdo acjabatnii aljaariyatu gabadhii waa ay cajab gelisay waan la dhacay xataa waladuhaa lama oggola liأnna alwalada mustaqilu binafsihi wagayru qaa'imin biha xataa waladuhaa oo maxaa laga waayay shardigii ahaa an yakuuna almacطuufu bacda min almacطuufi calayh ilan waladku jaariyada bacdi xaqiiqi ahna ka maaha bacdi xukmiyana ka mid maaha liأnna alwalada mustaqilu binafsihi keligiis buu taagan yahay wagayru qaa'imin biha ayadana kuma tiirsana wa fii tamhiilihi mualifka inuu tamhiiliyey liلthaani midka labaad shardigii labaad inuu u miihaaliyey oo tusaalihiisa uu keenay qabla alawali kan hore ka hor shardigii labaad oo ahaa an yakuuna almacطuufu biha gaayatan lahu ayuu miihaalka ku hormariyey qabla alawali kan hore oo ahaa bacdan min almacطuufi calayh inuu noqdo lafun baa ku jira wa nashrun baa ku jira hayru muratabin oo muratab aan ahayn markuu muratab yahay waa in labada miihaal kan hore waa inuu shardiga hore yeesho kan labaadna waa inuu shardiga labaad yeesho soo ma ahayn laakiin hadda waa lafun wa nashrun mushawashun ama lafun wa nashrun hayru muratab alأwal lلثanي والثanي lilأwal والdaabiطu waxaa xadaynaa wahuwa daabitkuna amru kuliyu wa amri kulia munطabiqu calىa juز'iyaati juز'iyaadkiisa ayuu he ayuu ku dabaqmaaye waxaan dhahnay alkuli taxtahu juز'iyaat wاlkulu taxtahu أجزاء daabitku wuxuu yahay an yuqaal in la yidhaahdo ma saxa istihnaa'uhu mima qablahu cala alitisaal wixii u ansaxo in la soo istihnoodo midka ka horeyna laga soo istihnoodo istihnahaasoo mutasil ah saxa dukhuulu xataa calayh xataa inay gasho ansaxe wamaa laa yasixu istihnaa'uhu mima qablahu wixii uusan ansixin in laga soo istihnoodo waxa ka horeeya maca alitisaal falaa yasixu dukhuulu xataa calayh xataa inay gasho lama ogola sow ma rabtid inaa ogaatid xataa waxa macطuufka u noqon karaa oo bacd min almacطuufu calayhi noqon kara inaa ogaatid sow ma rabtid booskii xataa ilaa geli ilaa marka aa gelido waxaa ilaa ka dambeeya sow mustahna ma aha mustahnahaas hadduu mustahnaa minhuwa ku jinsi uu noqdo si kale haddaan u dhigno haddii istihnahaas istihna mutasila uu noqdo xataa waa gelin kartaa laakiin hadduu ku jinsi noqon waayo oo istihnihii mutasil uu noqon waayo oo muqadic uu kaa noqdo xataa lama gelin karo markaas xataa laiskulama cadfi karo alaa taraa suu arki mayda annahu yasixu inay ansaxa an yuqaal in la yidhaahdo acjabatni aljaariyatu ilaa kalaamaha booskii xataa maxaan gelinay ilaa istihnahan mutasil miya mase waa munqaic waa mutasil haddaba xataa meeshan waa gelin kartaa xataa kalaama waa dhigi kartaa wayamtanicu waxaa mumtanica ilaa waladuhaa ilaa waladuhaa waa mumtanic licadami dukhuulihi fiiha maxaa yeelay kaas hore soo geli maayo oo see mumtanic u yahay miyaysan bannaaneen inaan idhaahdo acjabatni aljaariyatu ilaa waladuhaa ma ii furan tahay oo luq ahaan ma bannaan tahay mise ma bannaana waa bannaan tahay laakiin wuxuusan ku ansixaynin mutasilnimadii mutasilnimo ku ansixi maayo markaas munqadic buu kaa noqonaa mar hadduu munqadic kaa noqdana xataa booskii ilaa ma geli karti saasuu ka wadaa ee hadda ulama jeedo acjabatni aljaariyatu ilaa waladuhaa luqa ahaan qalad buu yahay kama wado ee ilaa waladuha haddaa tidhaahdo istitnihii marka mutasil kuu noqon maayo ka wadaa imtinaacu meeshaasuu ka yimid mar hadduu mutasil noqon waayana booskiisii xataa lama geli karo alwجه الثالث min wجهi xatىa wejiga saddexaad oo min أwjuhi xatىa wuxuu yahay an takuuna xarفa اbtidaaءin inay xarفu ibtidaء noqoto calى الأصaxi fatadkula oo markaas ay gasho calىa ثaلaaثaةi أشhyاء saddex shay ay gasho calى الجumlaة الficliyaةi almabdu'aةi bاlficli الmaadi jumlo ficliya abay gele oo ficilkeedu maadi u yahay marka xatىa haddii aad aragto oo ficil maadiya uu ka dambeeyo waa xataadii ibtidaa'iyada ahayd jumlada ka dambeydana waa jumlatun musta'nafa naxu qowlihi tacaalaa xataa cafow ilaa ay bateen oo waqaaluu marka ay yidhaahdeen cafow waa ficil maadi wاlmabdu'aةu biاlficli اlmudaaric waxa kale oo ibtidaa'iye ah midda gasha jumlo lagu bilaabay ficil mudaarica fatadkhul waxay gasha calى ثaلaaثaةi أشhyاء calى اljumlaةi اlficliyaةi almabdu'aةi biاlficli اlmaadi wa tadkhul waxaa kale oo gashaa calى اljumlaةi اlficliyaةi almabdu'aةi biاlficli اlmudaaric jumlo ficliya oo ficil mudaarica lagu bilaabay ficilkaas mudaaric oo marfuuc ah calى اlficli اlmudaaric almarfuuc muxuu ka ixtiraasa marfuuc marka uu leeyahay ficilkii mudaaric ee mansuubka ahaa ilaa markaas waxay noqonaya xataadii hee jaaray noqonaya naxو qowlihi tacaalى wazulziluu xatىa yaquulu الrasuulu ilaa rasuulki uu yidhi ayaa zalzaalkii socday fii qira'ati man rafaca wa huwa naafic waana qiraa'ada yaquulu la rafcinaa waxaana sidaas akriya naafic meesha saxdu calى اljumlaةi اlismiyati jumlada ismiyadana waa gashaan ka qowlihi wa huwa jariir ninkii jariir ahaa gabaygiisii baa ka mid ah oo muxuu yidhi famaa zaalat ilqatla tamuju dimaa'aha bidijlata xataa maau dijlata ashkalu buu yidhaahda kamaysan zuulin kuwii la laayey inay dhiiggooda ay daadinayaan oo ay firdhinayaan webiga dijlo la yidhaahdana ay ku firdhinayaan ilaa webigii midabkiisii uu doorsoomay oo casaan uu isu rogay ilan dhiig badan baa ku daatay jariir markan wuxuu haystayaan nidhi ninkii shaacirka ahaa oo la dhihi jiray akhtal waqad taqaddama waana soo marnay wa qiila waxaa la yidhi hiya maca aljumlati alficliyati hiya xataadii maca aljumlati alficliyati jumlada ficliyada markay la jirto jumladii almusadarati bilficli اlmaadi ficilka maadiga ah lagu bilaabay jaaratun waa jaaraa la yidhi qowl kale oo waxaa jira dhaha ah ficil maadi ah xataa haddii ay gasho xataadu markaas waa jaaro qowl saas dhahaa jira ee ibtidaa'iye ma aha wa an bacdaha mudmara an ayaana bacdaha bacda xataa mudmaratun an baana u idmaarsan bacda xataa mar haddii ay markaa an ay idmaarsan tahay bacda xataa xataadii maxay noqotay jaaro wataqdiiru fii xataa cafow xataa cafow waxaa loo soo qadaraa xataa an cafow si jaaro looga dhigo an baa loo soo qadaraa mudmaro ah oo u dhexaysa xataadii ficilka maadiga ah xataa an cafow kadaa qaala bnu maalikin ibnu maalik saaxibu اlalfiyati ayaa sidaa yidhi oo wuxuu leeyahay ficilka maadiga haddii ay gasho waa jaaro ee ma aha ibtidaaya qaala almusanifu fi lmuqni ibnu shaam muqniga wuxuu ku yidhi walaa acrifu lahu fii dalika salafan cid uga horeyday oo sidaa tiri ibnu maalik oon ogahay ma jirtuu yidhaahday wa fiihi qowlkiisana takallufun takalluf baa ku jira isdhibaa ku jira maxaa dhiboo ku jira haddii ibtidaayo laga dhigo waxbana aan loo soo qadarin haddii laakiin la yidhahda jaaraa laga dhigaa takallufaa ku jira sababta oo ah waxay noqonaya in loo soo qadaro an wa fiihi takallufun min gayri daruuratin takalluf baa ku jira in la isdhibo ayaa ku jirta isdhibitaankaasoo wax daruuro ah oo keena aan la arag laakiin takallufka haddii daruura ay keento wuxuu leeyay wax dhibaato male laakiin waxaa madmuuma takalluf ee daruura aysan keenin intaha halkaasu ku dhammaaday buu yidhahdee waqad madaa khilaafu zajaaji wabni durustawayhi waxaa hore u soo marnay zajaaj ibnu durustawayhi inay khilaafeen fi lkalaami cala aljumlati alibtidaa'iyati khilaafka oo masaladan ay ka qabaan wuxuu nagu soo maray buu yidhahda fi lkalaami markii laga hadlaya cala aljumlati alibtidaa'iyati jumlada ibtidaa'iga markaan ka hadlaynay ayaa khilaafkoodii hore noo soo maray wallahu aclam halkaas ka jooga